الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا baabu bayc waxa weeyaan casharka afartan iyo afartanaad waa kitaabka allulu walmarjaan fiima itafaqa caleyhi shaykhaan baabu beyci lbaciiri baciirka gadidiisiba u baabihi waistinaai rukuubihi koridiisa soo reebashadeeda iyo soo istihnoodkeeda oo qofku yidhaahdo waa kaa gaday bishardi waa inaan rarto ama fuulo ilaa iyo meelheblaayi xadiidu jaabirin radia allaahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa yasiiru kii socda calaa jamalin oo lahu isaga u sugnaaday rati oo isagu lahaayo qad acyaa noogay waa jaabir bin cabdillaah famara annabiyu nebigii baa soo maray sala allah alay slm fadarabahu nebigu waa garaacay ratigi jamalkii dacaa lahu waa u duceey saas macnaha ulugu dhuftay ugu muday waa duceeyey fasaara wuu socday bisayrin socod laysa uusan ahayn yasiiru milo isagoo kale mid socda uma qaala wuxuu yidhi nebigu bicniihi iga gad aniga biwaqiyatin hal waqiyad qultu waxaan ihi laa maya uma qaala wuxuu yidhi bicniihi iga iiga beeci biwaqiyatin fabictuhu waa ka gada fastahnaytu waxaan soo istihnooday laakiin xumlaanahu ayaan soo istihnooday ilaa ahli ee xamluhu iyahay ratigu inagu qaado waan ku gaaro magaaladii baan soo reebtay falamaa qadimnaa markaan galnay magaaladii ataytuhu waan ula imid nebiga biljamali baan ula imid wanaqadanii nebiguna wuxuu ii tiriyey amanahu lacagtiisa uma saraftu waa gadoomay fa arsala calaa itrii raadkaygiibu nabigu cid ku soo diray lacagtii baan la tegay qof baa layga daba keena qaala wuxuu yidhi maa kuntu maahi liaakuda mid qaadanaya jamalaka jamalkaada fakhud jamalaka jamalkaada qaado daalika ekana fa huwa maalku xoolahaadi wey lacagtana qaado ratigaadana qaado isku dars xadiidu jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi qazowtu maca rasuuli llaahi nebi maxamed maciisaan duulay sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi fatalaaxaqa biya nebiy nebigaa soo gaaray calayhi salaatu wasalaam walxal ana calaa naadixin aan saarnahay naadix oo lanaan noo sugnaaday neef geela wey kaasoo qad acyaa noogay falaa yakaadu umaba dhowaanaya siiru inuu socdo faqaala lii wuxuu igu yidhi maa libaciirika neefkaadan geela maxaa ku dhacay qaala wuxuu yidhi awigu qultu waxaan idhi cayayaa waa waa nooga qaala wuxuu yidhi fatakhallafa rasuululahi nebiga ilaahi baa gadaal maray sal ly slm fazajarahu waa guulguulay wadaca lahu waa u duceey geela iyo xoolaha iyo si loo guulguulaa jidho loola hadlo famaa zaala kama zuulin ratigi beyna yaday libili geela hortiisa qudaamahaa yasiiru horteeda inuu soconayo ta dheereeyey buu horay soconaya faqaala lii wuxuu yidhi keyfa taraa baciiraka see u aragta hadda neefkaad geelah qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi bikhayri nabi alla waa fiican yahay hadda qad asaabatu nabi alla waxaa asiibtay barakatuka barakadaadi baa ku dhacday waa fiicnaada waa fiicnaada qaala wuxuu yidhi afatabii afatabiicuniihi iga beecinaysaa qaala wuxuu yidhi fasaxiitu waa xishooda walam yakun lanaa noomana ahan naadixun hayruhu neef kaloo geelah waan dhaansanna maana haysan waana xishooda qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi nacam haa waa kaa gaday yaa nabi allo qaala wuxuu yidhi fabicniihi iga gad fabictuhu iyaahu waa ka gada calaa anna liya laakiin baan kaga gaday inay aniga ii ahaatay faqaara dahrii dhabarkiisa lafihiis anaa dhicirihiis macnaa inaan sii raaco xataa abluqa almadiina magaalada madiina ilaan ka gaaray qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan yaa rasuulallah innii caruusun anugu caruus baan ahaa waagi horaan jihaadka soo aaday marka waa sii hormarayaa fasta'dantu waa ka idan dalbay faadina lii waa ii idna fataqadamtu nnaasa dadkii baan uga hormaray ila almadiina xataa ataytu lmadiina ilaan ka tegey falaqiyanii khaali abtigay baa ila kulmay fasa'alanii can ilbaciiri neefkii geelahaa bay weydiiyey baciirka nagi fa akhbartu waxaan u sheegay bimaa sanactu fiihi waxaan sameeyey nebigan ka gaday baan falaamanii waa i dagaala waa i canaanta qaala wuxuu yidhi waqad kaana rasuulla nebi wuxuu sal ly slm qaala lii kii ii yidhi xiina ista'dantu markaan ka idan dalbay madiina inaan sii galo hal tasawajta bikran bikra mayaa guursatay am thayiban mise garoob faqultu waxaan idhi tasawajtu thayiban qaala wuxuu yidhi fahal laa tasawajta bikran maxaadan bikre la guursan oo tulaacibuhaa wa tulaacibuka waay waa soo mar kula cayaadho alla cayaadhid wey qultu waxaan yaa rasuulallaahi tuwufiya waalidii waalidkaygii aabbahay jaabir aabihii cabdilaahi waa loo afsaday koow ow istushida waa la shahiid yeelay weliya waxaa anigana ii ahaadoo aabbahay ka tegey akhwaatun siqaarun gabdha yaryar fakaritu waxaan nacay an atasawaja inaan guursado milahun iyagoo kale iyagoo kale gabar la-eg inaan guursado gabdhihii aabbahay ka tegey oo falaa tu'adibuhunna aysan edbin walaa taquumu calayhina masaalixdoodan aysan u qumin fatasawajtu waxaan guursaday hayiban litaquuma calayhinna inay u qumto wa tu'adibuhunna ayna edbiso qaala wuxuu yidhi falamaa qadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay markuu soo galay almadiinata qadowtu calayhi bilbaciiri waxaan kula soo jarmaaday baciirkii baan u keenay ilaa isagaa iga gatay faacdaanii amanahu lacagtiisa buu siiyey waradahu calaya isagii laftiisana waa iisoo celiyey isku darso ratiga iyo lacag neefka geelaya lacagtiisa akhrajahu lbukhaariy xadiidu jaabir ibni cabdillaahi qaala ishtaraa mini nabiy nebi maxamed baa iga gatay sal ly slm baciiran biwaqiyatayni laba waqiyadood iyo wa dirhamin hal dirham aw dirhamayni ama laba dirhame falamaa qadima markuu nebigu galay siraaran meel la yihah waa meel magaceed amara wuxuu amray bibaqaratin in la gowraco neef lo ah fadubixad waa la gowracay faakaluu minhaa way ka cuneen falamaa qadima almadiinata markuu galay amaranii wuxuu amray an aatiya almasjida masaajidka inaan tago wa usaliya ragcatayn laba ragcadood tukado wawasana lii nebigu wuxuu ii miisaamay tamanal baciiri neefka geela lacagtiisii akhrajahu lbukhaariy baabu man istaslafa qofkii qardo qaata shay-an waxbuu hormarsaday faqadaa wuu guda khayra minhu wuxuu qaata wax ka fiican buu ku guday wa khayrukum haddee dad yahow kan idinku khayr badan axsanukum qadaa'a kan idinku gudid wanaagsan wey xadiidu abi hurayrata radia allaahu canhu ana rajula ninba ata nabiya nebi maxamed u tegay sala allahu calay wasalam yataqaadaahu xaal ou ka gudasho dalbayo isida waxaan kugu lahaa nebi allo nebi muslimiinta wuxuu ga qaada neef geela fa aqlada ninkii nebigu hadalka ku adkeeyey fahama bihi asxaabuhu asxaabtiisa waxay damceen inay ninkan macnaha dee ay u istaagaan waay oo edbiyaan waryaasay ula hadlaysaa nebiga ama inay canaantaan laakiin ma samayn yaa ka celiyey faqaala rasuululahi nebi maxamed baa yidhi sal ly slam dacuuhu iska daaya war ka taga ninka fa ina lisaaxibiilxaqi qofka xaqa u saaxiibka ah maqaalan orahba u ahaatay waaye waaye anaa lihi anaa lihi anaa leh kaa adag mi ah wixiisibaa maqan ninkaani waaye marka nebigu wax ku leeyahayo qofka mar haddii uu wax leeyahay hadal baa u furan uma qaala wuxuu yidhi nebigu acduuhu ninka siiya sinan da neef da da oo midla sinihi da-diisii neef la-eg geela uga daya qaala wuxuu dhan yaa rasuulallaahi laa ila yaa rasuullahi ilaa amhala min sinihi waxaan ma hayno wax kale ilaa da-diisii mid ka fiican baa ku jidha faqala wuxuu yidhi acduuhu kaa laftiisa siiye fa ina min khayrikum kan idinku khayr badan buu ka mid noqday axsanakum qadaa'a kan idinku gudidda wanaagsan rajahu lbukhaariy baaburahni iyo wajawaazi rahanka iyo banaanidiisa fi lxadari nagaadiga xataa ka safari sida safarka oo kale safar keliya kuma xirna wain kuntum calaa safarin walam tajiduu wain kuntum calaa safarin fii aakhir suurati اlbaqara maxay ahayd boga u dambeeya wain kuntum walam tajiduu kaatiman faruhunun ama farihaanun maqbuda waaye marka safar keliya meeshu shardi maaha xataa xadarka rahantu waa bannaanta xadiidu caaisha ana nabiy sala allahu alay wasalam ishtaraa dacaaman buu ka gatay nabigu min yahuudiyin raashin buu nabigu yahuudi ka qaatay ilaa ajalin muddow kaga qaatay war xoogaa raashiraysa reerkiiba wa rahanahu dircan nabigu dirac buu rahan uga dhigay oo min xadiid madiina la joogaa waa yahuudi madiina deganeed nin ka mida wey diric weliba diricya hubkii baaba loo dhiibi diric daga diric bireed diric da- bireed kuwii dagaalka ah laakiin markaas awoodu u adeegsada ma leh galadaas lala tacaamuli karaa ragga waaweyn nabigu muxuu uga leexday mayaasiiru saxaaba hantiilayaashii saxaabada may may bay dhahay nabi allo kaa gadmin iska qaado iska qaado waa waxba ku deymin mayne nabi taasna waa laga leexanaya mida kale tan inay bannaan tahana waa la tusaya حد- باب السلم حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحسوه قال المدينة قال هذا مدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة والسلام على ساكنها أفضل الصلاة والسلام موضوع مدينة كساب سنبع ما أنت دبي ومعناها ومهم جدا وقال هذا حديث كساب رضا يابس wahum walxaal hum yuslifuuna ay hor marsanayeen bitamri timirta alsanatayni wathalaat laba sano iyo saddex sano baa lagu soo hormarsanay waay saddex sano wixii waxaa weeye waxaan waxaa kugu horumarsay laba sano kabacdi saddex sano ina waxaas timirta ay keentay faqaala nabi wuxuu yihi man aslafa qofkii horumarsanaya fii shayin fa fii kaylin beeg macluumin la yaqaan ha ku horumarsado wa wasnin wasan macluumin la yaqaan ilaa ajalin muddo macluumin la yaqaan wa kaasoo hadalkaa iskugu egyahay arag fasaaxada nabiga calayhi salatu wasalaam akhrajahu lbukhaariy fii kitaab salam baabu salam fii wasnin macluum uu ku wari baabu nahyi nahyi buu u baabyahay can ilxalif been baa laiska eh, dhaar baa laiska nahayinayaa fil beyc beyca dhexdiisa inaan la dhaaran maxaa ku dhaarinaya qofka oo wax hadduu kaa gadanaya ha kaa gato haddii kale khalaas maxaase adigu u dhaaranas xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaala nabigu wuxuu yihi samictu rasuula allahi baan maqlay sal alla alay slam yaquulu xaalu leeyah alxalifu dhaartu manfacatu ma alxalifu dhaartu waaye xoo idiin qora minku kordhigan yahay waay munfiqatun way qora waa mid socodsiinaysa lisilcati badeecada badeecada dhaartu waa socodsiinaysa wallaahi aniga intaa igu fadhidaa marka qofku dhaho haye waayaha iska keenba ku dhahaya kaa gadayna ayb mamxaqatun mid tirtiraysa wey lilbarakati laakiin dhaartu mar haddaa wixii ku dhex dhaardhaardhaaratay barakadii baa baaba'aysa akhrajahu lbukhaariy baabu shufcati buu u baab yahay xadiidu jaabir bni cabdillaahi qaal qadaa rasuul lahi sal ll ly slam nabigu maxamed shufcada horta waa maxay dee waa liska garanaya laba qof oo meel wada laxaa baa midkii mid baa intiisii cid kale ka gaday qof kaleoo saddexaad baa meesha yimid oo shariig cusub ah shariigii qadiimkaa buu yimid nina meesha waa ka baxay kaas marka cusuboo yimid waxaa lagu samayn karaa kii baxay maaha kii meesha joogaa dhihi kara intee lagaa siiyey meesha hebel annagaa daarta wada lahayn ama dhulka intaa oo xoolahaadii halkaa ka baxa anaa iskula wareegay waa shufcays waana khasab ciise waa inuu qaato qaala wuxuu yidhi qadaa rasuululahi nebi maxamed baa xukumay sala allahu calayh wasalam bishufcati fii kulli maa shay dhammaantii lam yuqsam aan la qaybin faidaa waqacat ilxuduudu xuduudu markay dhacdo labada qof xuduuddii waa u kala xadaysan yihiin wa surifat iduruq waddooyinkiina la kala duwo walaa shufcata shufca ma jirno reer dariskaygaabaa guriga too khasab anaa ula wareegayo ka shufcaysanaya ma jirno waddooyinkii baa idin kala duwan albaabadii baa idin kala duwan dariiqii baa idin kala duwan waxa weeye wixii la wada lahaa weeyaan derisku culimmada qaar baa qabta deriska laftiisu ha loo ogolaado laakiin hadda xadiidkan saanu ku yiri isagu waa wax markaas kala soocan wey baabu gharzil khashabi tiirka tallaalidiisa iyo kumudidiisa fii jidaaril jaari dariska derbigooda derbigaana daris leeyahay reerkaana halkuu degan yahay balballadaada iyo waabkaada iyo waxaad aragtaa tiirka inta saas xaggoo derbigooda saaratid inuu kuu cesho waayo derbigoodii baa waxaa rabtaa inaad tiirkan saarati marka halkan koodi baa kuu haynaya kaa wixii baa dhisanaysa derbigoodii baa dul saaranaysa xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lahi sala اlla alay slam qaalna wuxuu yidhi laa yamnacu jaarun daris yuusan diidin jaarahu dariskiisa u diidin an yakrisa inuu tallaasho macnaa ku muto khashabahu waayo tiirkiisa fii jidaarihi derbigiisa tiirarkiisa inuu derbiga ku muto yuusan u diidin waay tiirarka inuu ku muto yuusan u diidin uma yaquulu abu hurayra wuxuu leeyahay, abu hurayra dadkii u cadinayaan ku arka iyagoo sii yaacayo masaai ka sii yaacayo ee arrinta xadiidkan markuu kala hadlayo iyagoo aan dhego jalaqu siinayn markaasuu wuxuu yidhi maali maxaa lahaanteeda araakum idinku jeedaa canhaa maqaalada aan idin leeyahay mucridiin xaalatin kuwa ka jeeda kasii cararaya wallaahi la armiyanna ganee bihaa maqaaladaas dariska ka hadlaysa beyna aktaafikum garbahan idinkala dhacaya idinkoo sii socda garbaha idinkaga dhacdo oo cod dheera waa idin maqashiinaya wey haddaanan garbaha idinkaga dhufo kharajahu lbukhaari waa ku dhawaaqayaa buu yidhi waa idinku xanuujinaya waa idin gaarsiinaya baabu taxriimi dulmi dulmiga xarimidiisiiba u baab yahay waqasbi اlardi dhulka dhiciisa xaaraam noqoshadeeda xarimideeda u baab dhul in la boobo wagayrihaa iyo keyrkeed waxaan dhul boobay dhibaato badan maxaa dhib ka jira dhulka waay xadiidu saciid bni zayd bni camr bni nawfalin waa la yaqaan annahu ninkaa khaasamahu khaasamat annahu ninkaas khaasamathu miyah waxaa la dooday arwaa gabar la dhihi jiray suwarkaan ku marna fii xaqin xaq oo zacman ay sheegatay annahu ninkaani saciid bin zayd waa ninkii weynaa saxaabiga inta qasahu lahaa inuu ka nusqaansaday waay wasacdun wa saciidu saciidu bnu zayd wey ninkan nin kala mood gabadhan waxay tiri waxbuu iga hayaa waa dhul wa qaala saciid baa yidhi anaa ma aniga anta qisu ka nusqaansanaya min xaqihaa xaqeedi shay-an shay ashaddu waxaan markhaanti ka ahay la samictu rasuululahi nebi maxamed inaa maqlay sal allahu alay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay man akhada shibran taaka qofka qaato min alardi dulman dulmi ku qaato fainahu isaga yudawaquhu waa loo qoorgelin yowma alqiyaama min sabci ardiina toddoba dhul baa looga qoorgelinaya toddoba dhul baa surka loo suraya hallo ku foodhaco mana qaadi karo mana qaadi waaye ku dhibaatoonaya rajahu lbukhaari xadiidu caaishata can abi salamata annahu kaanat waaa kaanat baynahu iyo wa bayna unaasi isaga iyo dad waxaa ka dhexaysa khusuumatun dood fadakara licaa'ishata doodii caaisho u sheeg wuxuu yihi dad baan ishaynaa waa dhul faqaala wuxuu tihi yaa abaa salama ijtanibi larda dhul iskaga dheerow dhul iskaga dheerow fa ina anabiya sala allahu calayh wasalam nebi moxamed baa wuxuu yidhi man dalama qofkii dulmiya qiida shibrintaa ka qadarkeed oo min alard dhulka ka ahaaday dawiqahu min sabci ardina toddoba dhul baa looga qorgelinaya akhrajahu lbukhaari fi kitaabi almadaali baabu qadri dariiqi waddada qadarkeeda buu baabi ida ikhtalafuu fiihi markay isku khilaafaan oo ku murmaan waddada intee laga dhigayaa jidkaa weyn intee laga dhigayaa markii lagu doodo xadiidu abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qada nabiyu sal ly sl nebi maxamed baa xukumay idaa tashaajaruu markay doodaan fi dariiqi bisaabcati adrucin toddoba dhudhun hadda laamiga mid waa intee intee mitir wey waaye labada gaar isku baasanaya inta udhaxaysa waa la yaqaan waaye toddoba dhudhun toddoba mitir akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi lmadaali baahidu hadba intay tahay un baa laga dhigayaa kitaabul faraa'idu faraaishii buu kitaabi waa dhaxalkii wey baabun baabu alxaqu lfaraa'id faraaisha haleeshiya biahlihaa dadkeeda famaa baqiya wixii soo harayna fali awlaa rajulin ninkan ugu dhow baa leh dakarin oo lab oo nin ah waa rajul ba hadii la yidhi waa dakar waxaa weeyaan kuwa yaryar baysan dhaxalka siin jirin jaahiliyadu iyo carabta qaarkeed wiilka nin unba hadda looga jeeda hadduu doono xalay ha dhashay baa leeyahay ee rajulku weyn kaa u taqaanaan keliya maaha ninaan dagaalamin xoola la siin mayo meesha ma taal xadiidu ibni cabaasin can inabiy sal ly slam qaala alxiqu lfaraa'idu haleeshiya biahliha famaa baqiya waa tarjamadii xadiidka laga qaatay fahuwa liwlaa rajulin oo dakarin oo lab akhrajahu lbukhaari baabu miiraathi lkalaalati kalaalada dhaxalkeedii ayuu u baabiyey kalaala waa qaraabo soo daashay waxa weeye asal iyo farac midna ma leh xadiidu jaabir ibni cabdillaahi qaal wuxuu yihi maridtu maradan xanuun baan xanuunsaday faataanii nabiy nebi maxamed baa yimid sal ly slm yacuuduna xaaluu soo booqanay wa abuubakrna waa yimid wahumaa xaal maashiyaani soconayaan dadka waa la soo boqda fawajadaanii waay heleen uqmiya calaya iyadoo la miir daboolay watawada-a nabi nebi maxamed baa weysaystay sal ly slm uma saba wuduuah weysadiisabuu ku shubay calaya dusheed ma biyuhu nabigu ismarmariyeyba soo kuwii meesha ku haray labada waa la sheegay fa afaqtu waa miirsaday awal waa miir la-ay faidan annabiyu sal ly slm waaba nebi maxamed baa ila jooga faqultu waxaan ihi yaa rasuula keyfa asnacu maxaan ku sameeyaa fii maali xoolahayga keyfa aqdii fii maali xoolahayga maxaan see baan u galaa falam yujibnii bishay nebigu waxba iguma jawaabin xataa nasalad aayat lmiiraath ilaa ay ka soo degtay aayaddii dhaxalka sheegtay ilaa ay ka soo degtay marka wuduuahu almaa aladii tawadaca bih biyuhu ku weesaysay jirkiisa sharafta le barakada badan taabtay saa loogu taalisho horey baa laga aqbalaya nebiga calayh salaatu salaam rajahu lbukhaari baabu aakhira aayatin aayadtii u dambeysay unzilat la soo dejiyey aayat lkalaalati bay ahayd xadiidu lbaraa'i radi allahu canhu qaala wuxuu yihi aakhiru suurati nasalat suuraddii u dambeysay oo soo degtay baraatun baraatu wa aakhiru aayatin oo nasaladna yasaftuunaka wataquu yowmana waa garanaysa akhrajahu lbukhaari baabu man taraka maalin qofkii xoolo ka dhinta faliwarasati dadkii dhaxli lahaa baa lewi nabigu yidhi anagu shaqa kuma lihin hadda waa tarjama lakiin xadiid bay ku jiraa xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal ly slm kaana nebigu waxaa yuutaa birajuli nebiga nin baa loola imaan jiray almutawafaa ee la oofsaday kaasoo calayhi deynu dushiisa deyni tahay baa loo keeni jiray warkiisa manaa ninka waa meydkiisaa loo keenaya nabi allo ninkaa waa dhintay deyn ma lagu leeya haa fayasalu waa weydiin jiray nebigu hal taraka lideynihi deyntiisa ma uga tegey fadlan dheeraad deynta lagu bixiyo fain xudita haddii nabiga loo sheego annahu taraka lideynihi deyntiisa inuu uga tegey wafaaan oofin xoolo lagu bixiya hadduu ka dhintay sallaa nebi maxamed salaat janaazi ku tukan jira wailaa qaala wuxuu dhihi jiray lilmuslimiina wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum war meydkiina ku tukanaya saaxiibkiin waa waaga hore falamaa fataxa allahu calayhi lfutuuxa fatxiyaasha markii ilaahay nebi maxamed u furay calayh salatu wasalaam wal barwaaqada la arkay xoolaha qaala wuxuu yidhi ana awlaa ana aniga awlaa bilmuuminiina muuminiinta ugu awlanimo badan min anfusihim naftooda anaa uga naxariisasha badan waman tuufiya qofkii loo obsado min almuuminiina oo fataraka deynan deyn ka taga facalaya aniga dusheeda waxaa qadaa'uhu deynkaa gudidiisa deyntaana bixinay waman taraka maalan qofkii xoola ka tagana faliwarasati waxba kama rabno dadkii dhexli lahaa qaateen nabiga naxariistiisa arag kaba kama rabno haddii wax lagu leeyahayna annagaa bixinayn haddii wax lagu leeyahayna annagaa bixinayna saasi kuu noqto kitaabu lhibaat baa la yihahda alhibaat waaya baabu karaahiyati shiraaci linsaani qofka gadashadiisa karaahiyadeeda maa uu gato tasadaqa bihi uu sadaqaysay mimanna uu ka gato tasadaqa caleyhi uu ku sadaqaysay war hashaas sadaqadaasaan ku siiyey hashaas zakadaabaan ku siiyey waxaasaan markaasaa kii baabad iska gadaya adiga hadda siiya ha ka gadani fara ha ka qaad waaya su-aalahay dadka weydiiyaa ma kamid xadiidu cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xamaltu calaa farasin fii sabiili illaah faras baan ku baxshay waddada ilaahay faadaacahu waxaa dayacay aladii kii kaana cindahu faraska la joogay faras farasaan baxshay saa ninka aan siiyey baa dayacay ana cumar baana fa aradtu waxaan ducaan ashtariihi inaan ka soo gato mar labaad wadanantu waxaan u mariyay anahu sayibi- inahu yabiicu inuu ku gadaya birak- biruksin raqiisnimo fasa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sal ly slm faqala wuxuu yidhi laa tashtari ha gadan walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaada ha ku noqon wain acdaakahu haba kaa siiyo bidirhamin hal shilin hadduu doona ha kaa siiyo faina alcaayida qofka ku noqda fii sadaqati sadaqadiisa kalcaayidi mid ku noqday buu la mid yahay fii qay-ihi matagis waay wax foolxun weeye marka أخرجه البخاري حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فرس بو ودد إلهي كوحن بارك بحش فوجده واهل يباع يضع القضية فأراد وحد عن يبتاع نصوقته فسأل رسول الله بويدي صلى الله عليه وسلم فقال إيه لا تبتعه هكذا ولا تعد في صدقتك صدقات الله كن نقل أخرجه البخاري baabu taxriimi اrujuuci kan asiisay laftiisa si fiican kaagama gadi karayo ilaa waa ninkaa deeri asiisay qiimo saxa oo ka baqay inuu kaa siiyo faraha ka qaada ha ku noqon baabu taxriimi rujuuci noqoshada xaaraam ahaanshaheeda fii sadaqati lagu noqdo walhibati hibadana lagu noqdo bacda alqaabudi qibdood dabcd qofkii wixii duu mar la wareego oo qibdooday sadaqadii ama hibadii loogama noqon karo ilaa maa mooye wahabahu qofku uu siiyey liwaladii ilmihiisa wain safala haba hooseeye weladku waalidku wuxuu ilmaha siiyo waa kaga noqon karaa faraca maaha asalka kaga noqon karaa hawl baa igu timid waa kaaga noqday u leeya aabe dhulkii ama wixii ama daartaan ku siiyey waalidka waa loo ogolaada xadiidu ibn cabaasin qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alcaa'idu midka ku noqday fii hibatii hibadiisa kalkelbi ay oo kale weeyo yaqii'u ma tagaya uma yacuudu fii qay'ihi matagiisii ku noqonaya oo leefleefay akhasu lxayawaanaat fii akhasi axwaalihi baa la yihahdaa xayawaanaadkii u liitay xaaladda ugu sii liitay ku sugan baa lagu mateli ay matago matagiisii cunaya wey qurun weeye uf baabu karaahiyati tafdiili bacdi alawlaadi caruurta qaarkood in laga sara mariyo laga fadilo fi lhibati wax siinta caruurta qaarna in wax la siiyo qaarna aan wax la siin karaahiyadeed karaahiyatu taxriimiya se waa tanziih xadiidu nocmaan bni bashiirin waa ina bashiir bashiir waa bashiir ana abaahu aabihiis oo bashiira baataa ula yimid bihi nucmaan ilaa rasuuli lahi sal sl nebiga uu soo kaxay faqaala wuxuu yidhi inii anigu naxaltu waa siiyey ibnii wiilkayga haadaa kana oo nucmaana hulaaman addoon baan siiyey faqaala wuxuu yidhi a kulla waladika carruurtaadoo dhan ay mayaa naxalta siisay milahu isagoo kale ilmo kastoo aad dhasha addoon ma siisa qaala laa qaala wuxuu yidhi farjicu ka noqo mar dee carruurta isku baahi tahay kala fadiline iska dex akhrajahu marka haddii baahi jidho midna waxbuu bartaa midna ma barto mid waa xanuunsan yahay midna waa caafimaad qaba ya arrin wax lagu kala siiyaa markaa taal meesha waay xadiidu annucmaan bni bashiir waa isagii hadeer can caamir qaala samictu nucmaana bna bashiirin wahuwa cala almimbar isagoo mimbarka saaran yaquulu xaalu leeyahy acdaanii abi aabbahay baa isiiyey cadiyatan siisma ayuu siiyey aabbahay waa bashiire faqaala wuxuu yidhi faqaalat camratu waa hooyadiis camratu bintu rawaxa matqan waayo cabdullahi bin rawaxa garanaysa bintu rawaxa waxay tiri laa ardaa raalli ku noqon mayo siinta wiilkayga wax siisay xataa tushhida rasuulalahi nebi maxamed ilaa markhaanti uga dhigtay sal lla sl waxay sribna hadhow yaan looga noqone in la siiyey nebigu markhaantiha ka noqo faataa rasuululahi bay u tegay sal sl faqaala wuxuu yidhi inii acdaytu ibnii anugu wiilkayga waxaan siiyey min camrata ay ii dhashay camrata binti rawaaxa cadiyatan siism fa amaratnii waxay amadhay an ushidaka inaan kaa ku markhaanti geliyo yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi acdayta ma siisay saa'ira weladika carruurtaadoo dhan midla haadaa kaasoo kale qaala laa qaala wuxuu yidhi fattaqu llah alla ka yaaba wacdiluu cadaalad sameey dadkii o dhan baaba lala hadlay wacdiluu cadaalad sameeya beyna awlaadikum carruurtiinna qaala wuxuu yidhi farajac waa noqdayo faradda cadiyatu siismadii waaba celiyaba waa ka ceshay wiilka gabadhan hooyadiis waxay islahay ilaa nebiga markhaantigu ha gaaro oo ya hadhow hadal ka imaan saa wixii oo dhan ba waa laga joojiyay hadda waaba laga noqdayba idan carruurtii la wada siinayo dee kan la qadiyey qalbigiisa waxba gelay hadhow hadduu caasi caaq kugu noqdo dee adaa u sabab u ah dee midna markaa wax siisay midna u diido midna wax siisay midna u diido midna waa howlaan fiicnay haddaa dhunka timid kuwa kalaan dhunkaa lagu leeyahy haddaa xabadna nacmi siisa inta kalaana sii ya waa kaasa baabulcumro cumradii cumrada ahayd la cumraysanaya maahe baabulcumrati maaha waa baabulcumra nin baa wax dhahaya daartaasaan ku cumri siiyey intaan noolahay cumrigayga intaan noolahay adigaa leh waa oo kale ama intaan nooshahay adigaa daartaan leh hadduu dhinto waa ii soo noqonaysa jaahiligi saasay samayn jireen waa la buriyey xadiiثu jaabirin radi الlah canhu qaal wuxuu yihi qada nabiy sal l sl nebi maxamed waa xukumay bilcumraa iscimrisiinta annaha iyadu liman inay u ahaatay wahibat lahu loo hibeeyey markaa dhimantaana iisoo noqonaysaa ma jidho saa u siisay wey khalaas wax kuu soo noqonaya ma jiraan akhrajahu اlbukhaariy fi kitaabi اlhiba baabu maa qiila fi اlcumra wاlruqba xadiiثu abi hurayra kun iyo konton iyo kow radi اllaahu canhu can nebi sal ly slm qal xir alcumraa jaa-izat waa bannaanta waay yay u bannaanta lilmucamari waliwarasati kii la siiyey iyo dadkii dhaxli lahaa laa xaqa lilmucamiri fiiha kiis bixiyey xaq kuma leh intaan nooshaa waxaan leedahay intaan nooshaa int isagaa iskale markas waa bixisa khalaas xoolahaas saasay ku dhammaadeen marka waxay noqonaysaa kii wax bixiyey wixii waa dhaafeen wey kii la siiyey baa leh hadduu dhintana kuwii dhaxli lahaa baa leh ayb marka kitaabulwasiya isagu waa kitaab cajo badanoo daraasada iyo duruusa dambe insha allah ilaahay noo taamiilo ka bilaaban doonta haddii alla laakiin xadiidka u horeeya wuxuu tilmaamayaa qof muslima xaqiisu maaha qofkaasoo shay uu u sugnaaday mudan in la dardaarmo inuu hoydo lama hameen ilaa dardaarankiisa inay u qoran tahay madaxiisa ugu jirto inta hoose ilaa wawasiyatu maktuubatun cinda ya xadiidkaasaa macnaha cajaa'iba saasaa marka ugu sii boodna wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab